بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نل bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo maanta gudaha u galay deegaan ka tirsan bariga wilaayada hiiraan kadib markii ay ooda jabsadeen maleeshiyadii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa sidee maanta baraha bulshada looga hadalhayey taqadumka ballaaran ee ay mujaahidiintu ka wadaan bariga wilaayada hiiraan iyo xaaladda cabsida leh ee u soo gashay maleeshiyaadka murtadiinta barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan xaflad ballaaran oo lagu furayey xarun labaad oo wilaayada islaamiga ah ee baay uu ku yeeshay macadka qurduba oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhaba mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo waalidiin ka qayb galay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa maleeshaadka murtadiinta oo gelankii dambe ee maanta qof shacaba ku dilay degmada muqokori xilli ay xaalad qoobgariir ah wajahayaan maleeshiyada riddada ee halkaasi ku sugan saraakiil ka tirsan ciidamada kufaarta kenya oo isku khaarajisay saldhig ciidan oo ku yaal ismaamulka siaya ee waddanka kenya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha alandalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa aan ku bilowno xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga oo aad caawa ku dhegaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiiso badan aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah aynu ku horumarno mareegta faafireebka wararka iyo howlgalladii maanta lagu qoray ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka si nabad ah kula wareegay gacankuhaynta deegaanka ceelqoxle ee wilaayada hiiraan kadib markii halkaasi ay isaga carareen maleeshiyaadkii riddada ahaa ee ku sugnaa qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka la fale ee duleedka magaalada muqdisho maanta ayaa lala egtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah bal markan aynu eegno shabakadda wararka soomaali miimo iyo mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa qof shacab ah ku dilay degmada muqokori iyo qoobgariir deegaankaasi laga soo calaamadeeyey waa mid ka mid ah canaawiinta warbixin lagu qoray websayteka somaali memo warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya bariga gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in xaalad qoobgariir ah ay wajahayaan maleeshiyaadka kooxda riddada ee halkaasi ku sugan kadib markii mujaahidiintu ay la wareegeen deegaano istaraatiiji ah maanta gelinkii dambe ayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ee ku sugan degmada muqokori waxay dil u geysteen qof rayd ah goobjoogyaal ayaa sheegay in maleeshiyaadku ay dhexdooda israsaasiyeen kadib markii ay isku khilaafeen deminta shirkadaha isgaarsiinta degmadaasi ka howlgala rasaastii ay isdhaafsanayeen labada dhinac ayaa sababtay dhimashadan mid ka mid ah ganacsatada deegaanka sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay meydka ruuxa la dilay oo rasaastu ay ka haleeshay madaxa wararku waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka kooxda riddada ee ku sugan degmada muqokuri ay si qasab ah ku gidhaashteen gaadiid iyagoo ku raranaya sahay ay kala baqacararayaan deegaanka la wareegistii ciidamada mujaahidiinta deegaanada ceel qooxle deegaanada ceel qooxle muqlayga qaycad iyo ceel hareeri oo dhammaantooda kaabiga ku haya degmada muqokuri ayaa la rumaysan yahay inay xaaladda kusii adkaysay maleeshiyaadka murtadiinta ah sida aadkaana loogu barkiciyey dagaalada ka socda bariga hiiraan warbixintii soomaali mimo ayay taasi ahayd markana websaytka islaamiga ee caalamada iyo mid ka mid a warbixinadii maanta lagu qoray saraakiil kenyaan ah oo isku khaarijiyey ismaamulka siaya saraakiil ka tirsan ciidamada booliska dowladda kaafirada kenya ayaa isku dilay saldhig ciidan oo ku yaala ismaamulka siaya ee ka tirsan dalkaasi sida ay soo wariyeen ilwareedyo xoggaal ah dhacdadu waxay ka dhacday saldhigga booliska naghiya waxaana markii ugu horreysay toogasho uu saldhiggaasi ka geystay martin mawenda oo ku dhintay sarkaalkiisii ka sareeyey oo magaciisa lagu sheegay jesis dilka taliyaha saldhigga nigaya ayaa yimid markii sarkaalka kale ee booliska ah oo adeegsanaya qori nooca ga-tiri ah oo aada looga isticmaalo gudaha kenya uu la galay qolka uu saldhigga booliska ka degan yahay sarkaalkaasi kadibna uu dhowr xabadood kaga dhuftay qaybaha dhexe iyo sare ee jirka mas-uuliyiin ka tirsan saldhigga uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay inuu jiro muran u dhexeeyey labada sarkaal ama sidoo kale uu jiri karo sida ay warku dhigayaan xanuun dhanka maskaxda ah taasi oo keentay bay dhaheen inuu sarkaalku dilo mid ka mid ah saraakiisha waxaa dalka loo geystay jaisa ku soo baxay saraakiil kale kuwaasoo meel aan ka fogeyn saldhigga ku toogtay sarkaalka wax dilay xilli uu isku dayayey inuu goobta ka baxsado balse dhexda loo galay sidaana lagu dilay saraakiishu waxay sheegeen inay bilaabeen baaritaano ku saabsan dilalka ka dhacay saldhigga booliska waxayna tilmaameen inuu jiro khilaaf laba sarkaal u dhexeeyey waxayna sidoo kale sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan jiritaanka xaaladda caafimaad darro oo la soo gudboonaatay sarkaalka koowaad ee dilka geystay meydka labada sarkaal ayaa lasoo wariyey in loo qaaday goobta meydadka la dhigo ee ismaamulka siaya si baaritaan loogu sameeyo dhacdada ayaa dhacday aruurnimadii hore ee saaka warbixintii calaamada lagu qoray maanta ayaa intaasi noogu eg websadka reediyoga alfurqaan ayaa maanta mid ka mid ah warbixinadii lagu qoray waxay ahayd sida tan dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii bamgacmeed kula qarxay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud deegaanka afcigaag ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen tiradada halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qarax ayaa ka dhashay bamgacmeed ay ku cayaarayeen dhalinyaro ka mid ah kuwa deegaanka waxaana ku dhintay laba ruux qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka dhintay ayaa lagu aasay deegaanka afcigaag halka kuwa dhaawacyada soo gaareenna loo qaaday magaalada gurceel ee gobolka halkaasoo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo waad mahadsan tahay walaalka abuusheyba intaadan ka bixin maxay ahayd hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada la isla dhex marayey waad mahadsan tahay walaalka maahir baraha bulshada maanta waxaa si ada looga hadalhayey qodobka ku saabsan taqadumka ballaaran ee mujaahidiintu ay ka wadaan bariga wilaayada hiiraan iyo xaaladda cabsida leh ee u soo gashay maleeshiyaadka murtadiinta qaaqlayaal murtadiin caan ka ah baraha bulshada siyaasiyiin iyo xildhibaano dhammaantood durbaanka u tumi jiray dagaalka shaaldirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ayaa barta facebooka ku faafiyey qoraallo ama boostyo dhammaantood muujinaya quus baraha bulshada waxaa isqabsaday cabaadka iyo niyad jabka ay muujinayaan caloosha dushaqaystayaasha nin lagu magacaabo cabdulaahi salaad oo soo noqday duqa magaalada beledweyne ee murtadiinta ayaa sidan ku soo qoray bartiisa facebook ceel hareeri iyo ceel qooxle haddii la qabsaday awalna aboorey iyo sooman la haystay moqokori ilaa imisa lasii joogi doonaa xusuuso moqokorina in la qabsan doono waan hubaa mid kale oo ka mid ah qaaqlayaasha murtadiinta ayaa isna saadaaliyey in maleeshiyaadkooda laga qabsan doono deegaan hor leh isagoo u sababeeyey qoobgariirka ka dhex jira murtadiinta dad fara badan oo qodobkan ka falceliyey ayaa badankooda ku diganayay guuldarada gaartay maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona sheegay in saraakiishii murtadiinta ee dagaalka geliyey ay uga dhuunteen markii ay halis dareemeen sida cali jeyte iyo sambaloolshe aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba دين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhagaysanaysaan markanna wilaayada bay xaflad ballaaran oo lagu furayey xarun labaad oo wilaayada islaamiga ah ee bay uu ku yeesho machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhaba waxay ahayd xaflad agaasinkeedu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee bay taasi oo lagu furayey faraca cusub ee machadka barashada culumta sharciga iyo maamulka ee qurduba faraca labaad ee machadkan ayaa laga hirgeliyey deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhaba mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb gashay xafladdaasi ugu horeyn waxaa madasha laga soo jeediyey kelimaad ku saabsan machadkan iyo maraaxisha uu soo maray ka hor furitaankiisa اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله يا مهد عليان جزاكم الله خيرا بعد الله ما مهد عليان حضور كان شرفت له barta sharafka ninkooytii deegaanka dharqa hana ajiibi makaankan sharafta leh ninka kooyan oo ilaahay diintiisa in laka barada yacni lindhisi yoona ang mahad celiyaana maylana ha dhowaada deegaankiin ha ka dhowaada deegaan la siinkajeeli oo dadweynaheeda iyo dhammaan culimmadiiya iyo akhyaartiya iyo ganacsatadiiya iyo ashraaftiya dhammaan siinkajeelin ha ka dhowaada jazaakum allahu khayran walaalayaal macadkan oon hadda fadhiyeyna maraaxilaha mari ilaahay ka mahadsan dhismaha qabanqaabadiis may bahaytay lama bilood iyo la qabanqaabiyaay markii deegaanka yacni oo macaahid tiro badan ilaahay nasiib in ilaahay sii dadka deegaankii iyo culummadii iyo akhyaartii iyo ahlulxalli walcaqdigii markiio talladeen oo maamulkio islaamiga ah oo maktab tarbiya wa tacliim na insheegaad codsiiyo injeeyin ilaahay fadlijey ma hirgeliyey mayboo insheegaad dhismiyey ilaahay fadlijey mayboo yoo iskaalmaysadaayan oo aaraa markiiyo iniseenan yaa ilaahay niin suurigeliy macadkan isin argahaytan qurtuba ogeeka isan teegantiin maybaa dhisaday dadka deegaanka shiladiis ha dhisaday ilaahayaa jalla wacalaa infududay lama bilood markii agaasim jay socdi dhismaha may laka dhisay usbuuc todobabere dhata yaa laka dhisay guud ahaanna agaasimka lama biloodaha socday usbuuciyaa guryahan quruxda badan iyo xafiisyadan iyo inshaagaad wareeganta weynaanta badan yaa ilaahay jalla wacalaa ninka suurgeliyey diiwaangelinta awlaada maamulka islaamiga muxaafadada dharqa tarbiyada iyo kan gobolka ee kan xarakada mahanin sheegana in boqol iyo labaatan onug la kafado macadkan ilaahay fadlijay lix maalmood oo geeka laku reebi geeka markii laku reebi lix maalmood ya qoraani markuuna diiwaangelinta iclaamka una biini markii geeka laku reebi lix berya hayti ilaahay fadlijay boqol iyo labaatan cunug ya may leeray ahaa ka qoroy geekana may marahaynay lama boqol cunug ya gacanta ka haayna allahu akbar lama boqol oo cunug ya gacanta ka haayna oo waalidiintiyo walbarashiyo la fadaaya marka ilaahay nin suurgeli macadkiina marka saasaninka dhismi dadka markii iskuulaadka waxyaabaha la dhiso hay-ada dhisti iyo markiiuna iskaalmaysini deegaankaana dadweynaha muslimiinta malaaqsha kowkaay yo ilaahay an suurgeli saasa antaka ka dhisinyi walaayada islaamigana mayba inshagada oo kaalmo guudo mayba ogolaashadii laku heli manhajkii laku heli macalimiinta haninka deeqdi yaana eedi iyadan ka mahdiyaana awalan marka insha araxmaan dadweynaha hadda fadhii iyo dhammaan maybaan sheegan allah jalla wacalaa aan mahdiinoy mahad oo ballaaran uma antaa kadib mayba kale aan mahdiyaane howna eena deegaanka dharqa mujaahidiinta bariga africa oo aan ka horeeyay amiirsho aw cuweyda xafidahu allaahu waracaahu intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad moxamed khalaf oo jeediyey kelimad qayimah oo ku saabsan fadliga cilmiga بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحان الله سبحانه وتعالى وشكرنا نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد والعلم والجهاد والسنة الله سبحانه وتعالى شكري أن عد لغيب سنة ثلاثين بوليه ثم ذلك waxaan u mahad celinaynaa degaankan oo magaaladan darqo dadka degan waxaan leeyahay awalan waxaad tihiin madiinatu lcilmi waxaana idin leeyahay jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu yaquulu allahu tacaala fi kitaabi alcaziiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah allah subxaanahu wa tacaala ummatu muxamedin alla waa ammaanay wuxuu ku ammaanay ummadihii uu isaga abuuray oo dhan ummadda u khayr badan baa alla naga yeelay rusushii alla uu soo diray rusushiisii kii u fadli badnaa ayuu alle rasuul nooga dhigay wuxuu allah nagu ammaanay saddexdaa arrimood oo ah in aan macruufka dadka farno waxaa ka mid a macruufka dadka in la faro in macaahid loo sameeyo macadkan macdulkhurdaba jazaahum allahu khayran allah markaan u xamdiye ka gadaale waxaan u mahad celinayaa maktabu tarbiyati watacliim waxay ku guulaysteen ummaddan in ay diintoodii iyo cilmigo sharciga aha iyo kii maadidahaba inay u ilaaliyaan laba-iyo labaatan machad ayay fureen iyagoo allah kaalmaysanayo machadkanna waa kii labaad ee laga furayo gobolka mbaay walilaahi alxamdu waxaadna nasiib u yeelateen waxaa idinka horumartay fulay oo ahayd xaruntii waxaad noqoteen idinka oo la filayo degmooyin qaarkood inay idinka hormari kareen dadaalka aad samayseen iyo maalka aad bixiseen iyo wanaagga aad samayseen qaybtii labaad baad noqoteen marka allah subxaana wa tacaala mid allahu akbar allahu akbar allah wuxuu nagu ammaanay kow inaan macruufka dadka farayno taana waxa weeyaan waa kaalin aad gasheen tan labaadna wayanhawna cani lmunkar munkarkay ummaddan reebtaa wax alla wixii munkar aan aragno waxaa nugu waajibayo dariiqu lahaa inaan u marno nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi ummad munkarka reebtaanu nahay arrinka saddexaadna watu'minuuna billaah waxaad ogaataan ummaddu waxaa hadday hoggaanka u hagaago iyagu way hagaagaan allah waxaan oga shugrinaynaa dadka degaankan deggan iyo meelaha ay degan yihiinba abaabulkan waxaa sameeyey dadka dadka hogaaminayay ayaa khayr ku hoggaamiyey jazaahum allahu khayran allana wuxuu ku ammaanay dadka dadka wanaagga ugu yeero axsanu naas inay yihiin faqaala tacaalaa waman axsanu qowla miman dacaa ila allah wa camila saalixan waqaala inanii min almuslimiin yaa ka wanaagsan qofka dadka wanaagga ugu yeerayo waman axsanu qowlan yaa ka orah wanaagsan yaa ka hadal wanaagsan miman dacaa ila allah ninka allah dadka ugu yeerayo wa camila saalixan waxuu dadka ugu yeerayna ku camal falayo wa qaala inanii min almuslimiin inanii min almuwaxidiin taa marka waxaa weeyaan allah baan oga shugrinaynaa nicmadan aan haysanno in cilmiga lagu dadaalana waa dariiqii jannada weeye macadkani markii ardaydii ay galeen raggii ka soo baxay iyagoo yaryar bay ahlucilmi noqdeen waxaan rajaynaynaa magaaladeennan tan ah ardayda macadkan ka soo baxdo ummaddu inay islaamto oo raayadda towxiidka ay kor u qaadaan saasa biidni illaahi tacaala saasaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaana haynaa mar haddaan cilmigii dariiqiisii aan lugta saarnay dariiqii jannadan haynaa adduunkana waan ku liibaanaynaa aakhirana waan ku liibaanaynaa wa qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu dariiqan ila aljanna qofkii dariiq wadda lugta saara uu cilmi ku raadinaya waddadii jannada ayuu lugta saaray allah baan uga shukrinaynaa waxaan ummaddan ugu ducaynaynaa degaankan deggan iyagoo degaankoodu sidaan u yaryahay ayay waxay furaayaan waxaan anigu u taagnaa macadkii macadkan ka horreeyey ee laga furaayey magaalada laga furaayey ee ahaa macad il irshaad waxaa ka sii horreeyey taajul waqaar anigaa u taagnaa oo ka soo qayb galay yacni waxa weeyaan dhulkan dhan degaankiibaa aa bixiyey degaankiibaa aa dhisay kadibna waxay dalbadeen macalimiin maamulka inuu u keeno jazaakum allahu khayran ummadda ninkii khayr dadka khayrka u horseeda khayr bay alle ku leeyihiin wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh fuwaad ayuu kaasi ahaa markana aan eegno kelimadii uu xafladda furitaanka machadka qurduba ee deegaanka dharqo uu ka jeediyey sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilayaadka islaamiga ah ee soomaaliya alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalem yaa ayuha aladiina aamanuu attaquu llah waltandur nafsu maa qadamat liqad wattaquu llah in allah khabiiru ma tacmaluun ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bacd asalaam ayuha alikhwa walakhawaat ilaahaya kama hadiyaan allihii makaankan daahirka hana xaadiri anoo muslimiingana muwaxidiingana hana xaadiri allahaasa kama hadiyaan gaalaniin kuwaalna aan oo lacag ansiina alleh ilaahay oo muslimiin noweel lacagaa ka siyaanan erne oo nin doori allahaas inaan kama hadin waajib wey la in shakartum la asiidannakum geeke dad badan anoo xoog badan noo qurax badan noo caddaan badan iyo ilaahay gaala ka dhig anuuna aragahayn gaabkaan siiyey ilaahay may noweele muslimiina noweele ilaahay aan lacag banasiin ballangna ma la galna alla inin doori allahaas inaan kama hadino shaynii waajibaaw bacdallaahi ilaahay marka kama hadiya kadib ma iidan kama hadiya dadkii deegaankan oo rantan ha gaalgaali runtii deegaankan maylinkasey deegaan khayr badan yeelinkase dhowr jeerna sheegnay haddina ka nagaan leh tan ku khayr badan haddina ku sugahayn leh insha allahu tacaala weli dhammaastireh oo diinka ilaahay isu baan dhammaadane laakiin lima baahaynin inaan la dhammaastiro yaa iyad ilaahayn ku rajeene ilaahayna ku tuugan in isu nin dhammaastiro ahlu deegaankan dad khayr badan diinka ilaah eedin jeelo taas tusaale kale aan baahanta malaha tuuladan oo yar ayaa mayka yaalaa dhowr dugsi ayaa ka yaalan oo irshaadkii kumada macadul irshaad kumaday taajul gaar dhowr kumadayin kaadgii karaga haytaan qurdubola ka furohayo macad qurdubola ka furohayo dadkii deegaanka iska talladay soomaalida meeraase aqal markii hirhirinyaa humbaar awuude leraa dadka deegaanka markii iska talladeen oo ilaahay diinshay ingirgaareen eraan ilaahayna towfiiqta waafaji towfiiqtaas taase nafsatiya ra'yiga kooyti ra'yigaas kaasa dadkii shaan iyo dadkii qaadi maylanaaha allaha barakeeyo lena awlaada inta la kuuseen owlaad may rajeynaysa doorta ila sheegay diinka ilaahay sidkilaha ummadda jahli ku saareen ilahayn ku weelo deegaankan ilaahayna barakeeyan ka ducaayana runtii ilaahay diinshay meeli ka hormariyaw diinka ilaahay meeli ka hormariyo dadkana ka hormare deegaankana ka hormare duunyaduna ka hormaraas meel alle meeli ilaahay diinshay hoos idinka dhigkoon aragteen waddanka gaalada dadkana baaba'e xaywaan oo kale nagadeen ummadduna ka baaba'aas marka iimaankana dadka haddii inlahayna wal usuntaraamule iimaan baan lahayn rasuulanki nolol intaraasmile macnaa marka reer deegaanka maysin lahaa jazaakum allahu khayra aljazaa allaha siin awaalmariyo macalimiintii oo dadkuun liindhibi doonona maylanaaha shaqadii lisiin dhibinisa ha kubataan hordhayd horteen wal sheegi lankasteeba ilaahay may dhibi boosa meelinku dhibi booskaas kaase inaysu aragtay fuul iyo buuyo liinkutalyaa liinku talagali waana kaasa ka ammaansanaade waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa xafladdii dharqo markana aan fiirinno dhinaca maamulka machadka qurduba oo soo bandhigay waxyaabo lagu baran doono machadka awalan ilaahi subxana wa taala angma hadyaan ilaahayna iyo waalidan muslimiina bacda axamdulilahi subxaana wa tacaala mayba angma hadyaana acyaanta iyo noqobada ee salaadiinta ee culammada marti sharafka ansa ku qiibgale iyo dadka kale oo insha allahu deegaanka ilaahay subxaana wa tacaala ajarj howiinay macnaha taasoo kale mayba maxadgoona angma hadyaana suldaanka baasha geelida mideeye cabdi garuun iyo asxaabtiisa saasoo kale mayba angma hadyaana ganacsatada deegaanka dharga oo kujeysidii maskax iyo maal iyo hoog ismadan quruxda badan kujeysideen yoon angma hadyaan intaas kabacda saasoo kale mayba angma hadyaana idaaratu maxaafadatu baydowa waalisheed maxad gaara mayba angma hadyaana waalidiintii owlaadiyo macadkaan ha ka qoran ilaahay subxana wa taala aan waafiji intii macna macadkaan han haleelan maybalana intaas dhammaantay oo jazaakum allahu khayran intaas kabacda maybaan fadhiina ismana iftitaagii mase furitaankii macad qurduwa faraha darga degmada baydhabo macadkan kana mawaadi daraaska lagaadaw iyo mustawiyaati maybaa ka kooban yihiin afar fatra daraasi ah muddadiina ata afar sana mawaadka macadkan lingatargala intii ka bahan ilaahay subxana wa taala hooba suurtageliy mayb waa maadadan ka horeyd alqur'aanu alkariim wa culuumuh oo ah tafsiirkii iyo usuulis macnaa usuulu tafsiir iyo tajwiijay maadada lamaad xadiid iyo culuumtiis oo mas'alahii kumid ah maadada saddexaad oo macadkan intii kabada lufada oo bilaahi subxana wataala suurtgeli fiqhi iyo usuulis maadada afraad alcaqiidatu alislaamiya maadada shanaad allugatu alcarabiya wa funuunuha oo ah luuqadii intii laga hadalo misnaxwadii sarfadii balaagadii walimada maadada lixaad almawaad alijtimaa'iya oo ah altaariikh iyo juqraafiya maadada todobaad asiiratu nabawiya oo lagu bilaabo mana nabiga dhalashadiisa ilaa maraaxiliisu mari macnaha maadada siyeedaad alculuum maadada sagaalaad alriyaadiyaad maadada tumunaad allugatu soomaaliya maadada tumo-i koowaad alidaara maadada tumo-i lamaad oo macadkan kubadalwada oo bilahi subxana wataala suuradgeliy الزهد والرقائق مادة ميسدها المادة الإنجليزية ما عاد كان ما يبالك كبرت نصوم إنه هذا ترين مواد كان كان أو مدير هرون هانشين أفر سنته أنت أسكبعد أنه إدارتي ما عاد كان المعلمين تي أرضبة ما يبقى ديار أنا إله سبحانه وتعالى هذه سورة قلي أولادين أنت برنو تعليم إسلامي intii karaankayn insha allahu tabaaraka watacaala intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey qaar ka mid a waalidiinta deegaanka dharqo oo ay ubadkooda wax ku baran doonaan macadka qurduba
alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu calaa sayidina muxamedi waalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacd salaam anoo ka hadalaa magaaga waalidiinta dharga iyo deegaanka anoo ka hadalaaw iyo way indooradeen dogyow kaha adii ilaahay amaade doqoosheennanaga dhaagala arisaas daraadiya waan kahay hoob ilaahay indiin wala ilaahay iwaafajoona ku sheege guud ahaan intii niinkoyti intun umade hortay fadhiday sharafto badan le dhowr ilaahay amarshee jira marxaladood kuwada koyti boqoliyo toban afartaanka salaaman horeyba waalid ma insalaamay dogii la arhaay ilaahay amarshee jira amiirkii degmada iba wali salaan la arhaay kabujuglow iyo wali mahadee la argay hore leeku dherig waan haanka leeku dherig hoob ilaahay raallika anina jidkiilay qaaday hoob ilaahay raallika nawdu tan kala akhyaaray deg deegaanka madi anna kamariyo may aha deegaankan dharga may liin deganyaa sade marxaladood deegaankan kange iya kasalaysanyi sideed marxaladood may aha saddex ku meel madila ka dhaku lama meelood in nus jinatalfardowsi liindegany lama meelood i baraka ah hal barna jinatalfardowsi onito macaashida liindegany warta saasaaka bashaarasada marka koowaad horey inaan kana nagnay in sheegni hoob ilaahay raallikanada sababtoo ee may aha hoosa dhaxa gaadaan bilasan dukaan waafe safaylambuhu maargaas magaalada nasasan argaasama maasha allah wal buuhu insha allah maylin dadaad ku dugsiino unu dugsiino ana dugsiin isku dagagna wala un weydaano ilaahay raalli jaa weydaan lan shahid injeedu ilan diyaar garoowa ana insha allah hoob ilaahay raalli ka nagro way ahaa dad jannatul firdowsu fadaahay ana ma dadoo adduunyadan iyo walaan qawaadka iyo walaan la weydaahay dad fadaw mihini horeynaan ka ballanni haddii ilaahay reer arga madiunaan haddana hoob ilaahay raalli ka jidku isgahay ilaahay horay ninka toosiyey haddana ka dhamadaane kii isuga ayaa ka dareeran hoob ilaahay raalli ka nagdo doqoshada waalidiinta ilaahay amadle anayo dad badanna u ursaa jara dadkiyo hay anoo doojo afjo ka hadalaw anoo deegaankii ka hadalaw deegaanka marhaladiis hore siinsi may siin arayhi walaa liin degayi jinatul firdaws waa siin ari siin sheegi aan male insha Allah ilaahay nin aqbalay waana ka leedan insha Allah ilaahay tan kala aan may waha may lang ilaahay lan jinatul firdaws weydaan intin dugse ma dhasaw intin rafaad ma maraw walaa inta dharaarjiglan ilaahay amar yara ma jara nogiyay taab walaa kafali hadda intan roogo jar waana taab ha ka shaqeeyo gaal ma fadaano dhoo ma fadaano erig ma fadaano may fadaanuun jinnatal fardowsi iyo shashiday fadaan walkaal ma fadaan waana noo dhab taantagu doqoshagaanoona ka tallini awsamawsa roog dad odayaal enoto ilaahay amar shee jamee dad isgalaa umihiini dad ilaahay amar shee digil imriflalika degany magaalada la'alla laakiin jannatul firdawsi fadaw sita sitaan oo galaa maaladiis wadan gooy kooy wal hadho waaya uu noodi alanka laakiin fadaanan allaha ka aruuri wabillahi tawfiq adan ka dheera
waa hagaag markana aan eegno dhinaca salaadiinta waxaana madasha ka hadlay suldaan cabdulwaaxid maxamed xasan suldaanka guud ee beesha luwaay iyo kusimaha suldaanka beesha eelay suldaan aadan isxaaq ilaahay baan mahadiyaana mahadliinkooba korna ilaahay isku leh wa inta cuduu nicmatallaahi laa tuxsuhaa ilaahay arki bacdallaahi maan mahadiyaana xarakatu shabaab almujaahidiin oo suurta geliyay barnaamijkan uuna hatanta ka fadhiyin may kale aan mahadnaqaana walaayada gobolka baay qeyba iyo shal duwan waalibaan i garbooshay aan mahadnaqaan juhdig iyo biyeen may kale aan mahadnaqaana muxaafadada degmada baydhabo waalijee i garboo la shaqeeyow dhammaantii aan mahadnaqaan may kale aan mahadnaqaana marti sharafta intaa ha ku qiibgali aan mahadnaqaan akhyaarta macallimiinta intii hadda intaba fadhiido aan mahadnaqaan mageli balaanbile may kale aan mahadnaqaana ragii hoolagan biyey hantidiisa inta ka dhasay inta dadkan saan ka dhawaay aan mahadnaqaana maalisho dhan barakaaylana reer deedaanka dharga biyaajadii lamaada xafladan oo kale aan ha ku qiibgalaaw iidaan farxasana dadki sadaqiibadba aan iska jar dadka walaay dadkan suubsaday ha fiirisiina bari suubiyaasana leh in dadko xaflada leh ku qiib galay magawayseeda isku sewe in dadko hadda kureedlay ma dhargada la sheegaa degaasi seweelas leh eedan baa nin sheegay jinaadad hoosiyanta wanar laakiin jinaatul firdowsi fadan meera inta kooy jinaatul firdowsi lama fadana male eedan tilmaantii adi hadda nin biiday insha allah wala siinka biiri doon ee tan kale dadkan deegaankan oo dharga la araaw dad eedan dadaal badanu ilaahay ka mahadsan taajul waqaarkii inka horey markiinta laku furaay oo gebagabadiisa kooyni ee irshaada laku furi haddana qurdubi la furi wali kalaha wadaan la yaabsan walhaan ku badan wal fikeraay ragii walaan suubi ka jaraan dadka yoo ii imaamshaba malaaga anka horey intii reerkaas ee ilan intii daris le ban mahadnaqaan tan kale dadka dada laku tabi siyaasiinka deeraan adagda laakiin walaasan daba digleeyahaysiin ka hisaabtama taas siinkadaydan insha allah dariiq fayla suubideen walla siinkadaydo suubideen ilaahay maalkin ha siin barakaaye ulaadin allah siin barakaaye imrigin allah siin barakaaye siinidin jeello kheer alla siin waala laabka taalidin mudya isinka saasan allah siin waala muslimiinta dhammaantii oona sidiisan inka hanuunteen walbarashadan islaamka diinta islaamka sidiisan hormaridan yoona allah ka hanuuni faraxsana naftay dadka oo wajara wadaadkii maalinkii hodhay hanga ah walaa yaro aan gefaysiinba may maraansanaa iladii insuubiyaasan maalinkiyo manaha eed mayninka kiyahiin mayla raa'iso geera insha allah hasiinka dayda doogna jidkiisan haytan ha qaadana jid faylaniin tilmaanteen ilaahiya ka mahadsana bacdallaahi ka mahadsantiin martiqaadki iyo nidaamki iyo sharafti iyo walaa intiliin kooyna eedaan ka mahadsantiin waan hana dhawaayteen hana marxabayteen wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu eed eed aan faraxsana wal dhegalay ku dheegi jarnay geega aragni dharga amaantee meel fog baa yen ninku sheegay sheegalaynay haytay geeg waa mindhogan baka aragni ilaahay ka mahadsan wal barashadiya iyo nidaamshe wahnin sheegay jarnila wal badan oo naftarkaan meelo nin garsanaya geeg noog hormari oo naftarkaana macadkun waa yaa baawulaani hadda geeg howl noo nool hamdaka hormari ma dhahayne waa biyaa bangnab unuuna ilaahay meeka toogana tansedaadi ninka wel unuuna ilaahaynin fududaay walaani waan nayb galeen waan eedeedan ka faraxsan tan kaleed walaayada islaamiga baay waaligan abu jacfar xafidahumullahu ilaahay barakaay eedeeda abaalkii loola gudi kornaaye iyo muxaafadada baydhabo gaar ahaan may ballan hilmaama korne maktabu tarbiya si xawliga ka soog walaayadaas roog eed iyo eed waxalaayaaba layaaba may kamid aheen meelooyin ka dhan walaayada meel kastoo seeda kuran shee badan warshidana nabadiyo amniga iyo istiqraarkiyo badan mujaahidiinta iyo iyo kalsoonida badatahin dad wallo baran ma waysan hata may la sheegay meeli boqol iyo labaatan walaaliyaha ka sheegeen lama boqol la heleeli lahaa warshidaan ilahay nin barakaay orta reer dharga mas-uuliyiinta madilayi hujilasiinka oogi lanki faraxsanaaday lanki kale hujitaal walaayadii haskurafiyadaihi ilaahu adi markhaati ka walaa eri muxaafadii haskurafiyada ilaahu adi markhaati ka walaa eri mas-uulka haskurafiyada ilaahu adi markhaati ka walaa eri geeka ay lisurinta maalimiintii waalidiintii walisaay meha soo badiyo adinka meha barteetaan mas-uul ba haytay meha soo beetaan oo manaabadugarin hasku far iyo haskidin hangnagi maalimiinta inta rogan balaalante meeluna roogdan gudaalkan kudhax badan argdhisay dhatyo in galan mal siin sheegan may ba siin kurajeeenahi in wanaag badan oo dadkii inta nin sheegay tumli saddex sheehay tumli saddeed sheeday iftitaan jeyn roogi doona ba meelo wankiibu wal fahmo meelo fahmi doon oo maalin ololeleey in maalin wanay dadkii walbara sidaa waxshaal ilaahay raanoba maalintaas alan la deersi waalidiinta may la kufaday oo naga waalidshey walbarada inaga hoblan kuwer qablan kontaroolan ida warle kabara yaalka idal kontaroole ayaga anig jeeg markin dhiki inli kontaro kontorolan reete aya warika ini ale oo buy ho nogoton he sooraan lekin nagada ee may barajeena he walaalnimo khayr alla si eed eed waan farxsanna si hanin dhawaayangna eedan dhawno een farxadda koobo karo male may kale la kasaayihi meelo kale hatta la roogo een gabro geekor gabro walmar baraana ogda idawal in karayaas ay leedahay ma ilaahay mahadise intana gabro roogda intana magala roog wal barasho nidaamka hatta yaala islaamiga yaala may sharafta diinta may kafaylataa hatta waa kullan sharre waxaan mala dhate walbalka hay soo daad lan boos iyo fadhi islaamna ma sheegantaa nidaamkaasi islaamna ma sheeganaas ilaahay may warsadaanahe in jihaadkan kornayn kuweel wajazaakum allahu khayran ugu dambeyntii waxaa xafladda ka hadlay suldaan madey cabdi garuun oo ah suldaanka beesha geelale ilaahay mahadle allihii oo niin suurtageliyey kulankan oo khayr ka badan oo ilaahay sharciyadiisna liiska baraaw una oo muslimiin ana kulley ilaahay diintiisna arday mayba waa asbaraano inaysa khidmayaan wanaaggan iyo kulankan ilaahay subxaana wa tacaala niin suurtageliyey mahad oo ballaaw ma dhammaadan lahaan allahaasa iskulle uma bacdishe wafuudi oo arday ade maqrib iyo mashriq ukoyti macadkan ramaalshi iyo axwaalaas ankoyti reer haraka iyo reer gobol iyo reer degme iyo nuqabadii oo islaamka qabiilka ole walmiinga muslimiinta oo dhan ayaa nuqabada walangiyin dhammaantiyo maysinlanaa marhaban bikum iyo oo siinjiilne iyo oo hasiin dhawaayaan iyo oo walaaladanu etiin onoo eedsinka kalbanaagno jeel iyo arday adamay buwaahan kalsooni buutoona siinka gobno wal alla wal iniila dardaaranteegna eed iyo eedan qaadani waana kolley dardaar wanaagsan oo khayr badan niila dardaaranteeg marhaban bikuma siinlana siin dhawaayaan kol in lama isadii siin dhawaayaan taas bacdisha allaha subxaanahu wa tacaala ilaahgii oo arday ada kulunkan oo khayrka badan nii kulmii may arday ada ku rajaayaan ku tuugaane macadkan oo afarta sano dhammaaday haddana la gebagabaayaa awlaadagna haddan intan ardayaad oo oo sheeyaal aan niin sheegina dhammaysadaan un oo ilaahay amri niin deersii oo haddana gebagabadeesa inka kulunni allah subxaana wa tacaala intaasaa ku tuugaana ilaahayna intaasaa ku rajaayaan intan iyaale oo intaa dillaka sheegoohayo ana naftiitay hadda intaa roogi dhowr maalmood laakiin boqol iyo konton unaga awaay hadda walaalkay may sheegaayihiin ardayaada oo yarkii oo qoraaya ardayaada may buwaaha iyaalka ani konton kale hataa naftiitay oo inta roogi ogaan haddaa ka darsameen taasna faraxa iyo wanaag iyo nafsitaanoobna faraxa gelidiiwe may waalayihiin allah subxaanahu wa tacaala umudan dadkii diintan ha ka jeheeyey fakirkan iyo juhdigan oo khayrka badan habii kolley arday may buu ahay allah subxaanahu wa tacaala ilaahay ajar iyo hasanaadna ha ku siiyo kii shahiidi iyona ilaahay may buu ahay shuhadiis ha ku aqbalo ka alla kii nool oo fakirkan iyo haddana juhdigan arday ka sugugne ilaahay fakirshay iyo aqlishay ilaahay ha ziyaadiyo eed iyo eedaasinka faraha sagna wejigin oo qaaliga ah isagoo damo badan lahayteen mili rogden hanin ku tabteen oo nin koyteen ilaahay subxaanahu wa tacaala may siin lanaaha ilaahay saantii hagaadeen sabaab iyo ajar ha siin ku siiyo ilaahay may buwaaha ardayada wanaagga iyo khayrkan isan wadaano ka suguntiinna ilaahay may buwaaha amalkii ilaahay ma siin ku dayaco intaas kulley intaasaa ka gaabsadee may buwaaha ardayada hoogaha yaro oo ardayada wejigiin iyo ninkooyowkiin iyo kulunkiin markii aragnay eed iyo eed aan ka farahani wali yaro gagafa aan babaal qaaday oo arday la tutaraaragayna intaas faraha sheewa weelohay الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صائلا
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى